You're with SBS Radio.
aniga aragtidayda nuxurka maqaalku wuxuu ahaa eh, in la muujiyo qadar inay iyadu mas-uul ka ahayd dad lagu laayay eh, soomaaliya khaasatan eh, puntland particularly magaalada boosaaso aniga aragtidayda intaa in la sheego bay ahayd ujeedadu qadarna ka dambeysay khara- kharaj ku bixiyeen eh, qaabkay u mareen ilaahay baa garanaya laakiin kolley waxaa ka soo baxay meesha waxa weeye inay iyagu ka dambeeyeen arrinta waa gartay laakiin eh, sidoo kale maqaalka miyaysan ka muuqan in arrintan ay qayb ka tahay loolanka ka dhexeeya dalalka khaliijka oo ku loolamaya dalal ama meelo ay soomaaliya ka mid tahay ha dabcan Eh, sida ay sheegeen eh, j- en, nin eh, mutacalim ah ama, ama schoolar ah oo, oo la yidhaahdo sack fertin wuxuu sheegay inay markhaanti ka tahay en, d- qallaasaha ka jira eh, dadka iyagu siyaasadda isku haya sida ay u saameyn karto dadka awoodda yar oo iyagu ay yani soo gelaya mushkiladan jirta yani waxay caddaynaysaa not only inay tahay eh, eh, in iyagu ay islaynayaan bad isleyntooda iyo khilaafkoodu sidau u saameyn karo ummadaha kaleeto oo deriska waa gartay eh, qoraalka wuxuu kaloo ku salaysan yahay dhegeysi la dhegeystay laba qofoo telefoon ku wada hadlayay yaa dhegeystay labadaas qof maxay ahaayeen maxayse ka wada hadleen Een, labada qof waxay ahaayeen nina wuxuu ahaa safiirka qatar u jooga soomaaliya nina wuxuu ahaa nin ganacsato ah eh, oo la yidhaahdo khaliifa kaayid almahandi oo sida la sheegay ay aada isugu dhawaayeen eh, boqorka qatar labadaa nin baa wada hadlayay waxayna ka wada hadlayeen wixii dhacay arrintana waxaa soo qaaday ninka la yidhahdo khaliifa sida muuqata eh, ambasadorku wuu dhegeysanayay isagoo wax contribution kuma samayn laakiin ninka hadalka qaadaa dhigaya wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo khaliifa oo ka hadlayay inay guulahayd iyo inay tanu keeni karto in la joojiyo kontaraadda yani kontaraaddii la cusboonaysiin lahaa oo lasii wadi lahaa maxaa guuluhu leeyahay macnaa weerarkii boosaasaa guulaha leeyahay yes yes qaabku uu dhigaya hadalka saas oo ah waa gartay marka joornaalku eh, dhegeysigaas xagee ka keenay leeyihin yaa dhegeystay Ah, dee nina kuu sheegi maayo meesha laga keenay laakiin obviously waxaa cad dadka rijinka jooga ama diqada jooga inay dhegeysteen ma soomaali baa u dhegeysatay ma iyaga intelligencegooda dhegeystay eh, obviously haddaa akhrido qoraalada laga soo saaro soomaaliya sida monitoring group oo kaleeto eh, monitoring group kii ugu dambeeyey oo akhriyay 2018kii wuxuu ka wuxuu ka sheekeynayay telefoon kasta oo laga diray buuraha ama ha ahaadeen buurahan qandala agaarkooda ah ama ha ahaadeen buurahan kaleeto oo dhinaca xiga maxaa la yidhahdaa cal calahan kaleeto wuxuu sheegaya dadka ay waceen dadka joogay masalan cumaan dadka joogay mukuli dadka joogay imaaraadka eh, kuwa gudaha joogay boosaaso gudaheeda joogay marka obviously eh, way la socdaan eh, tele- telefoonasha iyagaa le iyagaa sameeyey way yaqaanin sida loo galo way yaqaanin sida loo dhegeysto way yaqaanin qof walba telefoonku haysto marka wax adag maaha oo lala yaabo inay la socdaan adii anigu markaan joogno eh, somewhere in soomaaliya waxaynu ka wada sheekeysanayna markaynu telefoon ku hadleen waa gartay ah, marka joornaalku sida uu qoray ma weydiiyey dowladda qatar ama ama safiirkii la sheegay in eh, arrintan uu dhegeystay maxayse qatar ka tiri eh, arrintaas Een, runtii een, iyo waxay sheeg iyo ma kama wada hadlin sida intelligencega lagu ururiyey laakiin waxay ka wada hadlayeen sida wuxu dhaceen iyo hadallada ay yidhaahdeen iyo waxay uga jeedeen masalan ereyga la- la- la dabagala waxa weeye nimankii saaxiibadeen ahaa waxbay sameeyeen isna wuxuu ku jawaabay annaga soomaalida oo dhan baa saaxiibadayada qolo gaara oo saaxiib annaga noo ah ma jiraan marka een, iyaguna may sii dabagelin oo ma ay weydiin laakiin waxay masalan jaraaidka waxaa lagu qaadaa dhigay in dowladda qatar ilaa hadda ayan ka hadlin diidin ma inkirin mana ogolaan wax dhibana uma arag wax masalan safiirka mar baa la wacay safiirku wuu diiday inuu hadlo ninka ganacsatada mar dambaa la wacay isagana dhowr waxay- wax- wax- dhowr wax buu ka jawaabay laakiin mar walba wuxuu uga jawaabayay si simbal ah s- waxaadna moodaa qaabka loo dabagelayay laftigeedu inaanay ahayn qaab lagu cadaadinayo inay wax ka yidhaahdaan waxa lagu eedeynayo yacni haddaa hadalka fiiriso si dad saaxiib oo sheekeysanaya bay ahayd M- mar walbana su-aasha la weydiiyo si sahal buu uga baxayay ninka ganacsatada oo la yidhaho khaliifa waa gartay eh, guud ahaan eh, dabcan joornaalka sida ku qoran sidaad sheegtayba haddii arrintan ay jirto waxay leeyihiin qadariyintu ama ay u sameeyeen haddii journaalka aan ku celina eh, siduu qoraya ay sax tahay in imaaraadku ay iskhilaafsan yihiin ama iska soo horjeedaan eh, dekedda boosaasoo kale laga saaro oo la khalkhaliyo ay isaga baxaan oo ama qandaraaska aan loo cusboonaysiin marka haddaan kusoo noqono qandaraaskaas loo saxiixay imaaraadka maxaa danhu ugu jirtaad is leedahay dekedda boosaaso ama ama puntland ama soomaaliya guud ahaan walaahi een, fiiri dekedaha adduunka waxay u baahan in la horumariyo dekeduhu maaha animoor dekedihii cafish la keeni jiray dekedaha waxaa hadda laga shaqeeyaa containers way ka raqiisasan yihiin wayna ka sahlan tahay maraakiibta qaadaysa maraakiib badan oo qaadaysana waa la helaya bahalihii lagu qaadi jiray juunyadaha iyo bacaha iyo ma aha animoor containerisr baa laga dhigay Eh, maraakiibtu waxay qaadaan containers meel bay ka qaadaan a waxay geeyaan b I- way ka ji- way ka raqiisaysan tahay wayna ka fududahay waa muhiim marka in dekadaha adduunka la hormariyo marka teen aan u nimaadno eh, soomaaliya dekadaha soomaaliya way u baahan yihiin in la hormariyo masaal yar baan ku siinaya nin baa wuxuu ii sheegay reer puntland ah alaabada aanu ka soo qaadno imaaraadka ama cumaan oo aanu keenno boosaaso qiimaha ay noogu kacdo iyo qiimaha ay noogu kacdo markaanu geyno berbera tan berbera baa laba jeer jaban masalan tan marka tahay kun iyo sideed boqol taasu waa sideed boqol oo dollar of course distancesku waa ka duwan waa- doorkiisuu leeyahay lakin wuxuu ka hadlayaa wixii hal me- hal meel bay ku jiraan hal meel baa lasuu geeyey markabku waa qaadaya waa dhigaya it wouldn't take even five minutes inuu markabku ka soo dejiyo markabka oo banaanka dhigo halka inagu aynu cafish iyo joonyado iyo maxaa layaha kartoono iyo waxa aynu mashquul ku nahay aynu hayno marka in la helo oo la horumariyo oo la gaarsiiyo dekedda inay tahay mid containerizer ah oo maraakiibta waaweyn kusoo xiran karaan containersna ku dejin karaan containerka laga soo raro ama cumaan ama meesha la yidhaahdo dubay ama meesha la yidhaahdo kasoo qaad sacuudiga riyaad isigoo sidiisii u xiran baa laga soo qaadaya meesha laga soo raray oo waxaa lagu dejinayaa si simbalah meesha uu socdo halka alaabada tafaariiqda oo yacni qaabkii soomaalida wax u rari jirtay ah oo ratigar loogu rari jiray aan weli inagu ku jirno ma loo baahan yahay in la howlgeliyo wadamo ajnabiya oo lacag leh yes iyo iskaashigu waa jiraa waa loo baahan yahay in la helo shirkada waaweyn oo diyaar u ah inay dhaqaalo geliyaan iyaguna wax ka helaan dadka meesha meesha lehna u sahlaan si badeecaduna si degdeg ugu timaado qiimaha ugu kacayana uu noqdo mid aada u yar dhinacaas sidee loo arkaa dadku way kala duwan yihiin dad baa waxay kuu sheegayaan masalan een, markii la bilaabay barnaamijkan hadda yani loogu talagalay ee ninkan la dili doonaa uu mas-uulka ka ahaa way k- way ka it, it was more effective way ka wax oolsanayd marka loo fiiriyo sidii horeeto sababtoo ah ninkaasaa meesha joogay lacagta dadka waa laga qaadi jiray si toosaa looga qaadi jiray lacagtana meel baa la dhigi jiray halka dadka qaarkood ay ku odhanayaan bahashaa wal- waa la kala tuuran jiray oo yani dhowr gacmood baa kala qaadan jiray marka marka kala qaadan jiray Eh, arrintii way iska bedeshay hal nin baa jooga lacagtii buu qabanayaa meel buu dhigayaa shaqaalaha haddii masalan waxay ku- dadku waxay ku sheegayaan shaqaalaha ka shaqaynaya hadda yacni mar walba lacagtooda waxay helayeen dhammaadka bisha halka markii eh, dowladdu ay gacanta ku haysay oo maamulaysay ay adkayd in saddexdii bilood ama afar bilood xataa ay mushaar helaan qaar baa sida kale kugu sheegaya laakiin kolley way caddayd oo dadku way soo aqbalayeen in qaabakan uu yahay qaab shaqaynaya definitelyna puntland iyadu qeyb kama ahayn dilka ninkan loogiisa sababtoo ah waxaa muuqatay inay xiliyadii dambeeto wada shaqayn fiican lahaayeen oo aada isku soo dhawaanaya ma aha markii ugu horreysay oo jaraa-id uu ka qoro sida soomaaliya iyo dalalka geeska afrika loogu loolamayo hadday noqoto reer galbeedka balse gaar ahaan markay noqoto dalalkan eh, khaliijka oo meesha isku haysta tanse dabcan waxay uga duwan tahay waa markii ugu horreysay oo dal ka mida dalalkaas lagu eedeeyo inay ama qayb ka ahaayeen ama mas-uul ka ahaayeen qarax ama dhibaato la magacsiiyey marka madaxda ama heer federaal ama heer gobol hadda oo aad moodid inay kala jiidanayaan imaaraadka iyo qatar iyo dalalkaas laakiin ugu dambeyntaad is leedahay dabcan dhibaatadu soomaaliya ku dhacaysaa maxaad is leedahay xalkuu yahay sidee loo maareyn karaa dalalkan isku haysta dalka laakiin dhibaatada ugu- ugu badan dabcan ay soomaaliya u gaarayso walahi niyow eh, aniga aragtidayda eh, soomaaliya way noolaan jirtay waana jiri jirtay magac bayna lahaayeen iyadoo xaaladoodu ay xun tahay ama ha noqoto xaalad dagaal ama ha noqoto xaalad abaareed ama ha noqoto xaalada duufaaneed soomaaliya way sarfaafgaran jirtay lacagatan carabaha laga soo qaadayo carabuhu door way ku lahaayeen particularly sacuudigu soomaaliya lacaga badan buu ku bixin jiray abaarihii waan xasuustaa waan yaraa lacagaa lagu bixinaya maas bay ahaayeen dejinta dadka la dejinayay carabuhu waxyaalo badan bay ku bixiyeen saasoo ay tahay soomaalidu way lahaayeen qiyamkooda iyo sharaftooda iyagaa go-aan lahaa iyagaa wax la weydiin jiray iyagaa awoodu lahaa ama inay diidaan ama inay ogolaadaan qaaba kan dadka doolarka loo ruxaayo dabeedna ay doolarka dabagelayaan ma jirin maxamed siyaad barre alla u naxariisto dhibaatooyin badan buu lahaa laakiin oday soomaaliyeed buu ahaa oo ilaaliya sharafta ummadda soomaalida ah not only inuu u ilaalinayo ber soomaali ahaan berse laakiin isaga xataa ayaan liqi karin in la ahaanayo cid ay ahaanayso nimankan dhallinyarada oo yimi oo dibadaha ka yimi oo doolarka raadinayo baasha urinayo markay arkaan ama maqlaan ma ahayn marka the only way looga bixi karaa waxaweye soomaaliya inay soomaaliya noqoto ayna helaan niman hogaamiyayaalah oo dhaqankii iyo sharaftii soomaalida qaadi kara ma aha wiil dhallinyara oo soo shaqa tigay u yimi meesha inuu lacag ka sameeyo cilada hadda soomaliya haystaa waxaa weeye dad aan soomaaliya miisaankeeda qaadi karin baa raba inay wax qaadaan oo wax sameeyaan mana shaqaynayso saas
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.